weli waxaad naga dhegaysaneysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal haatanna waxaa la soo gaaray waktigii aan hawada idin soo marin jirnay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo haya
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa si wada jira idinku daadahaynaya ismaaciil xuseen farjar iyo ibraahim xasan garabay ganduri ibraahim toddobaadkan maxaynu dhegeystayaasha u haynaa taas maan ka sheekeyn karnaaba haye ma xagga dambeynu makaa u dhignaa inaynu dhegeystayaasha waxyaabo badan heeso badan baan arkaya ha usii sheegin haye bal waayo waraaqda dhankaaga ugu horeysa in noo soo qabo waxaa inaga soo gaartay maxamed saciid cali iyo cabdirashiid xasan maxamed iyo umulkhayr xuseen caynaan iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan cumar ibraahim iyo naasir mahdi cabdulaahi iyo cabaas diiriyo guuleed waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay tahniyad gaarsiiyaan waxa ay yidhaahdeen jimcaale faarax kiraash iyo asma cali maxamuud oo meherkooda uu ka dhacay mansoor hotel magaalada hargeysa waxayna leeyihiin waxaan meherkiin idinkaga baraynaa in uu noqdo mid aad ku faraxdaan ood ku nagaataan oo guur khayr qabana idin horseeda aamiin ayaan la dhahay aamiin aamiin annagu dhankayga waraaqda ugu horreysa waa hambalyo meher oo farxad leh waxaana diraya dadka kale ah hana aadan ducaale iyo caruurteeda foosiye aadan ducaale iyo caruurteeda maryan maxamuud cabdalle iyo caruurteeda haweeye maxamuud cabdalle iyo caruurteeda kinsi maxamuud cabdalle iyo caruurteeda saafi maxamuud cabdalle iyo caruurteeda axmed maxamuud cabdalle iyo caruurtiisa farxaan maxamuud cabdalle iyo caruurtiisa cabdiraxmaan maxamuud cabdalle iyo caruurtiisa maxamed maxamuud cabdalle iyo caruurtiisa iyo dhammaan ilma maxamuud cabdalle iyo caruurtooda waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan boqorka maxamed maxamuud ibraahim iyo boqoradda najax cabdi mataan oo meherkoodu ka dhacay magaalo madaxda gobolka saaxil ee berbera maalintii jimcaha ee shan iyo tobanka bisha toddobaad laba kun iyo lix iyo toban ducadana baldaanduri adigu raaci waxaan leenahay meher kheyr qaba ayaan idin rajaynaynaa waxaa dhambaalkana aan ka helnay awowe axmed nuur ow cabdi iyo waxay yidhahdeen dhammaan reer bacle awdool maxamuud iyo dhammaan reer cali cumar iyo kamas faarax barre iyo injineer borow iyo kaafi maxamuud iyo mubaarag leyl warsame iyo kaafi buldhe iyo waxay yidhahdeen maxamed urur iyo cabdiweli maxamuud iyo xasan cabdi cumar iyo maxamed xasan iyo xasan cabdulaahi iyo shiine cabdulaahi iyo cibaado warsame shukri warsame iyo caruurteeda iyo maariya daahir suuley iyo malyuun shukri cabdul iyo bishaaro maxamuud iyo cawo maxamuud iyo sacadiya calunge cabdulaahi iyo khatre xuseen iyo nasteexe cabdulaahi cadceed waxaana ay joogaan dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin tahaniyada farxad leh inay gaarsiiyaan firdowsa bacle awdool iyo seegeeda cabdi cali cumar oo gabadh ay ugu dhalatay xeryaha qaxootiga dhadhaab gaar ahaana xagardheer gabadhaasna waxaa loo bixiyay leeyihiin maa'ida cabdi cali waxayna leeyihiin soo barbaar noqo tii dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamiin ayaan leenahay aamiin aamiin dhinacii bal heesa haddeen jeclaa ma og tahay in badan baan ka aamusnayo afka kala baqay ma og tahay indhahayo uurkuba daraada inay ku ilmeeyaan kalgacayl ooyaan waa codkii khasarada ahri baan filaya
cumar xasan ruuraaye ayaa la daraduurinaya
ma og tahay badan baan ka aamusnayo afka kaana baqaye ma og tahay badan baan ka aamusnayo afka kaana baqaye moogtaha indhaha iyo urkuba daraada inay ku ilmeeyaan kalgacaylooyaan moogtaha indhaha iyo urkuba daraada inay ku ilmeeyaan kalgacaylooyaan abbaha dilayey oodahayga rogani malkaygaja igada malkaygada ajo kama dhoobayn igar kama gaagixin kamana adtegayo anigu anigu adigaan ku jecele ajo kama dhoobayn igar kama gaagixin kamana adtegayo anigu anigu adigaan ku jecele kaalay kaalay kaalay adhaxdaygu qaad kaalay kaalay kaalay adhaxdaygu qaad
ma og tahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama dhexyaali ma og tahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama dhexyaali ma og tahay ammaaniyo weligooda baalmale anna kama sugaayey haddaa doonta ololo ma og tahay ammaaniyo weligooda baalmale anna kama sugaayey haddaa doonta ololo waxba iima iidine edeg edeg edeg gaadi kelisayne waan arsan doonaa ilmada igada igada
yaa salaama ma og tahay ayaamahan aniga iyo haweenkuba arxam lama dhex yaallo haye ma og tahay amaaniyo weligoodba abaal ma leh anna kama sugaayo meeshii waxaa ka muxuu dhacday saa u leeyahay laakiin meeshii waa la isku foorjiyey adigaan ku jecelahay ay leedahay Ti maanta meesha waxbaa ka dhacay dhinacii waraaqaha bal waraaqda dhinacayga ugu horreysa haddaan soo qabto waa faadimo xasan garabey iyo idil cali nuur iyo ibraahim cali nuur iyo axmed cali nuur iyo sahra cali nuur iyo odaygeeda daa-uud cali jeyte iyo caruurtooda dhammaan reer cali nuur iyo reer xuseen cali weriye ibraahim xasan daanduri adaaba xaggan ka soo baxay ibraahimow iyo xaaskiisa seyna boocow iyo caruurtooda dhammaan reer xasan garabey reer booco oo ku kala nool soomaaliya maraykanka kanada iyo ingiriiska waxay tahniyad u dirayaan cabdulaahi cali nuur iyo fatxi xuseen cali oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxayna eebe uga baryayaan arooskooda in ay kala kulmaan bash bash iyo barwaaqo ubad khayr qaba uu eebe kala sii aamiin waayahay ismaaciil anna bal aan tan soo qaatee waxaa inaga soo gaartay hooyo faadumo maxamuud cabdalle iyo aabe maxamuud ibraahim maxamed iyo waxay yidhahdeen najax maxamuud iyo nashaad maxamuud iyo asma maxamuud iyo cabdisalaam maxamuud iyo cabdirasaaq maxamuud dhammaan ilmo maxamuud ibraahim hooyo aamine aadan buluke iyo aabbe xuseen maxamed cali iyo maryama aadan buluke iyo xaawo deeq maxamuud maxamed xaawo deeq miya
xawdeeqa
iyo xaawo deeqa maxamuud maxamed iyo dhammaanba ilmo reer cusmaan axmed iyo reer aadan buluke iyo reer xuseen farjar waxa ay hambalyo iyo bogaadin ba hawada u marinayaan boqorka maxamed maxamuud ibraahim iyo boqoradda ah waxay yidhahdeen najax cabdi mataan oo meherkooda uu ka dhacay berbera gaar ahaana hotel barwaaqo waxaana ay leeyihiin meherkiina ku raaxaysta nolol iyo bashbash iyo barwaaqo iyo guur kheyr qabanah idin horseedo aamiin ayaan leenahay bal markana dhinacii heesa haddaynu dhaqaaqno ibraahino mar haddaan dahab iyo daaro fooqa lahayn oo cidi dibadda ii jirin doolarna ii imanayn dan yar igu xisaabsho jacaylow jacaylow da heestaas oo la magac baxday hee jaceyl yahow saddex maado dee jacaylkii saddex maadaa layidhi igu daa oo waa lala garnaqsaday gogolaa fasira ismaaciilo Marka sahal jaamac uu xisaabinaya markaa Aniga- gaadhiisina waa akrisanaya aniga adigana gogoshaas dhinacaan ka fadhiisaynaa bal codkiisa iyo sahal jaamac ninkani Horta- yartiisii intuu u meel dhigtay buu welibana qodobeeyey markaasuu yidhi jacaylka qodobadaasaan kaga cabanay adi maxaa kaga baxay weliba waxaa ka sii daran Mm.
cod iyo muusig maa ku dhammaaday maxay hadda gartaas adiga iyo odayaasha kale meesha fadhiya laydinka sugaya inaad goysaan
garta uu ibraahim goyn waayey odaygee baa goynaya ibraahim Haye.
odayga soo hadhay goynaya okay
Ya, zaali, ninkaas dhinacii waraaqa ayaynu noqonaynaa ibraahinow bal waraaqda dhankaaga ugu horeysada noo soo qabatay waa hagaag ismaaciilow waxaa warqadan aan ka helay maxamed maxamuud begsi iyo xamse cabdiraxmaan yuusuf iyo farxaan xasan fure iyo maxamuud axmed muuse iyo injineer saciid saleebaan xirsi iyo axmed maxamuud maxamed iyo doctor axmed cali axmed iyo nasre saciid cilmi iyo raxme maxamed cabsiye iyo farduus ismaaciil cali waxaana ay hambalyo iyo bogaadinba u dirayaan boqorka maxamed maxamuud ibraahim iyo boqorada najax cabdi mataan oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada berbera oo ay leeyihiin guur kheyr qaba iyo nolol aad ku naalootaan oo raaxo badan ayaan eebeeda kaga baryaynaa warqadda dhankayga taalla iyana waa warqad aada loo soo qurxiyey maasha allah oo si qurux badan loo soo xardhay inagunbaa arka waa tahniyad dhalasho waxaa marka hore halkan ka salaamayna ayaa la yidhi dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a iyo daadihiyaasha barnaamijka salaamaha iyo tahniyadaha waan kaa qaadnay ayaan nidhi marka xigtana waxaan halkan tahniyad dhalasho ka diraya dadka kale abaa la yidhi yoonis cabdulaahi maxamed iyo mad madhaar cabdulaahi maxamed iyo maxamuud cabdulaahi maxamed iyo maxamed cabdulaahi maxamed naciime cabdulaahi maxamed shaakira cabdulaahi maxamed maahida cabdulaahi maxamed omaana cabdulaahi maxamed aye iyo raxme maxamed xaydar abti fayaalo caydaruus sheekh iyo aw- iyo awoowe cabdisataar maxamed isaaq iyo nabadoon cabdul cabdidaahir baa layidhi maxamuud maxamed cabdi caydaruus shiimey iyo mustafe cali maxamed cabdifataax cali maxamed awoowe ibraahim maxamed cabdiraxmaan jiis iyo awoowe cabdiraxmaan maato ayaa lasoo qoray iyo iyo asmo xasan dhammaan dadkaas oo kala jooga garowe boosaaso banaaney iyo canada waxay tahniyad dhalasho u kala dirayaan aabe siyaad cabdulaahi maxamed iyo shaakira cabdi sataar xasan oo wiil ugu dhashay gobolka baay deegaanka toos weyne xaafadda uneesa waa loo soo abtiriyey ilaa xaafaddii baa lasii sheegay taariikhdu markay ahayd bishan toddobaad tobankeedii laba kun iyo lix iyo toban wiilkaana waxaa loo bixiyey maxamed siyaad cabdulaahi waxayna leeyihiin soo barbaar waa hagaag aamin ayaan leenahay ismaaciil waxaa dhabbal aan ka helnay habar yar khadiijo jaamac khayre iyo carruurteeda iyo waxa ay yidhaahdeen aabe cali muumin aadan iyo aabe axmed cabdi ibraahim iyo hooyo xaliimo cabdi cilmi dheere iyo hooyo xabiibo jaamac khayre iyo liibaan salaad maxamed iyo xaaskiisa leyla maxamed iyo carruurtooda iyo maxamed axmed cabdi ibraahim xaaskiisa ubax siyaad iyo carruurtooda iyo nuurudiin cali muumin iyo xaaskiisa duniyo cabdi dheere iyo carruurtooda iyo cabdiraxmaan axmed cabdi xaaskiisa luul cabdi xaashi iyo carruurtooda iyo dotoresa nimco axmed cabdi ibraahim iyo carruurteeda faadumo axmed cabdi saygeeda cabdisalaad iyo carruurtooda iyo waxay yidhahdeen faadumo ayaan cali muumin iyo saygeeda maxamed cali sheekh iyo haweeyo axmed cabdi iyo saygeeda iyo carruurtooda iyo idriis cali muumin iyo zaare cabdi dheere iyo liibaan axmed cabdi iyo cabdicasiis cali muumin iyo luul axmed iyo cabdifataax axmed cabdi iyo dhammaanba reer axmed cabdi ibraahim iyo cusmaan faarax caqiil iyo waxay yidhahdeen cabdifataax maxamuud siyaad arizona iyo cabdiraxmaan macalin jayte iyo guhaad sheekh xasan iyo maxamed nuur fanax iyo guuleed xasan cali iyo cabdiqaadir yuusuf irshaad cabdishakuur cali axmed cabdinaasir maxamed cali xasan aadan suude cabaas maxamuud nuur maxamed cabdi shooble iyo xasan aadan suude iyo mukhtaar aweys xasan dhammaantoodna waxa ay jecel yihiin iyo asxaab kale oo aan lasoo koobi karayninba inay taaniyad gaarsiiyaan maxamed kaafi cali muumin iyo muxubo axmed cabdi ibraahim oo muqdisho ay gabar ugu dhalatay waxaana ay leeyihiin gabadhaasi magaca loo bixinayo bahda barnaamijka hambalyada heesaha ayaan ka sugana ismaaciilu gabadhaasi dhinacii magacyada haddaynu eegno ibraahim de horta inay noo soo sheegaan ay dhahdaan hablaha walaalaheeda magacyadaasaa la ydhahdaa marka marka waxaa laga yaaba iminka magac walaasheed leedahay inayn u bixin marka marka dambe ayaanu ka sugi doonaa inay sidaas oo kale noogu soo qoraan warqad ayna noo soo sheegaan toddobaadkan laakiin waxaan leenahay idinka ayaan magaca idin deyni gabadhaasi iyo gabdhaha la dhashay magacyadoodaba aad iyo aad haatanna dhinkii dhankii heesaaynu eegaynaa bal markii hore waxaynu soo qabanay xiliyadan dambe nu shan iyo lixdankiiyo baynu aadaynaa lixdanadii iyo toddobaatanadii iyo heesii la qaadi jiray haye waxaynu soo qabanaynaa hees uu ku luuqeeyo shariif cabdalla
shariif cabdalle xuseen dee adigu ad garanaysaa ibraahimow waa waxaan filaya waa waa min zamaan welibana dee Hayaan waa- zamaan waa muusigii si u dhacaya baan ad- adigu helay haye bal soo daa
Na barwaqa e barwaqa hoy barwaqa Na barwaqa e barwaqa hoy barwaqa Na barwaqa e sidi garabido E bidan qurha de bahaysa Hoy bidan qurha badi bahaysa Bidan qurhay barhays kuturin bidan quruxay oo hays balayn hays balaynin hoy maantaaban ku baxaya hays balaynin hoy maantaaban ku baxaya hoy barwaqa hoy barwaaqo na barwaqa barwaqa hoy barwaaqo na barwaqa barkiya wadnahayga kugu bayro adum baysbaliye kugu bayrayo adum baysbaliye bidhan quruxay bad haysku tuurin bidhan quruxay oo haysbalin
bidhaan quruxay bal ha isku tuurin oo ha isbalaynina maantaan kuu baxayaa yaa salaam welibana de waxa loo tumay si toosa somahin ibrahim waxaa tumaya dhowr qof haatan hal qofa intaasoo dhan tuma saxofonkii iyo organkii iyo kabankii iyo tumbugii iyo allah waayo waayo haddaynu dib uga soo noqonno haatanna dhinacii waraaqaha ayaynu ku soo noqonaynaa waraaqda dhankayga haatan taalla haddaan soo qabto waa doctor maxamuud axmed maxamed shiine ibraahim xersi axmed khadar maxamuud cumar siciid cabdi xuseen siciid cawke maxamed ismaaciil aadan jibriil xuseen aadan yuusuf kaahin cabdulaahi ceergaabo iyo dhammaan shaqaalaha cusbitaalka manhal ee magaalada hargeysa waxaa hambalyo aan lasoo koobi karin ay u dirayaan boqorka maxamed maxamuud ibraahim iyo boqorada najax cabdi mataan oo meherkoodu ka dhacay magaalada berbera waxaan leenahay meherkaasi waxaan eebada kaga baryaynaa inuu guur qayrqaba idin horseedo dhambaalkan farjar waxa uu naga soo gaaray maxamed axmed sheekeye iyo xuseen axmed sheekeye iyo xabiibo axmed sheekeye iyo caaisho axmed sheekeye iyo galado axmed sheekeye cabdulahi axmed sheekeye iyo cabdirashiid axmed sheekeye iyo cusmaan axmed sheekeye cusmaan cali dacar iyo jamiilo cali dacar iyo axmed cali dacar iyo bamo cali dacar iyo waxay yidhaahdeen bishaaro cali dacar iyo khaliijo cumar sheekeye iyo kaaho cumar sheekeye haboon cumar sheekeye iyo cabdiqaadir cali cabdi dani loo yaqaano iyo maxamed aar xuseen axmed iyo aar tolexey garaad sheekeye waxaanay jecel yihiin inay hambalyo iyo heestanba ay gaarsiiyaan axmed cabdulaahi cali dacar iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa xamdi yuusuf macalin yarow oo arooskooda uu ka dhacay beledweyne gaar ahaan xaafadda bundaweyn waxaana ay leeyihiin waxaan eebba uga baryaynaa inuu eebbo kala siiyo ubad kheyr qaba oo ay nolol raaxo badanna la kulmaan aamiin aamiin ibraahimna waxay codsadeen dee dhinacii heesaa mar hadday hees codsadeen bal haddaad hees soo qabatid maxaa soo qaban lahayd ismaaciilow maanta oo dhan waxaan lahaa muxuu saa ugu foraraa ilaan adduunkan baad soo dhuraysa haye haye haye haye iyo heesahan laba kun iyo lix iyo toban baan dadkaanu keenayaa iyo laba kun iyo shan iyo toban adigu toddobaatanadii markii dhawdayna geysay iyo shariif cabdalla anigu waxaan keenaya yurub genyo dhalinyarada waa loo baahan yahay dhalinyarada laftigoodaan keenaya haddaan kala maarmi weynay had maad maarayn danteenoo maaweelo jacaylka taagani hadmuu malab yahay la leefo waaw macaanka hadmaynu gaadhi hashiisa intaynu maalno hadmaynu is odhan mugaabi jacaylkuna hee midoobi oo gacmaha lees qabsan haddaan haddaan kala maarmi weynay hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad maarayn jirteena hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad maarayn jirteena dad badan ayaa codkaasi gartay waa fanaanada yurub gayo
haddaan haddaan kala maarmi weynay hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad maarayn jirteena hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad maarayn jirteena maweelo jacaylka taagan hadduu malab yahay la leefo macaankaan maynu gaadhin hashiisa intaynu maalno hadmaynu isoran magaabi jacaylkeenuna midoobi hadmaynu isoran magaabi jacaylkeenuna midoobi maweelo jacaylka taagan hadduu malab yahay la leefo macaankaan maynu gaadhin hashiisa intaynu maalno hadmaynu isoran magaabi jacaylkeenuna midoobi soran lugaabi jacaylkeenuna midoobi
had maad midigteeda joogsan adoon dumar ilaah maslayn had maad midigteeda joogsan intaa noo jooji yurub geeyo anagaabad naga ilmaysiise mar haddii raggii markii hore ay lahaayeen jacaylo saddex iguddaa iyo dhinaca haweenka laftigoodana waa kuwa iyana hadlay midigta ha layga soo joogsaday leedaha midigta hallayga soo joogsadaa ayay tiri marka haddaynu heestaas yurubgeeyo intaas kaga nimaadno ibraahimow dhinacii waraaqa haddaynu soo kacno waraaq dhankayga taalla oo tahniyad aroos ah waxaa kala diraya cabdiqaadir axmed iidow nuur xasan nuur bukhaari waa wariyaheena v o a cumar cabdulaahi cumar juulari iyo yuusuf maxamed axmed iyo yuusuf cabdulaahi xasan xasan kaafi cabdi maxamed iyo maxamed cabdi axmed deeqa cabdulaahi faarax maryan sheekh cali cibaar iyo ibraahim xagaa afrax iyo nasre nuur garre iyo cabdiweli sayid maxamed xasan khaalid maxamed barre khadar maxamed gahayr iyo maxamed jaamac cabdicasiis sheekh maxamed iyo cabdinuur fidow dhammaan dadkan oo kala jooga maraykanka iyo turkiga waxay hambalyo u dirayaan weriye bashiir macalin khaliif iyo marwadiisa muniira sheekh maxamuud oo maalintii khamiista een ka soo gudubnay uu meherkoodu ka dhacay ama guurkoodu ka dhacay magaalada naazireed ee dalka etoobiya waxaan leenahay noqda kuwii isku waara ubad khayr qalama kala hela aamiin aamiin aamin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya ismaaciil waxau naga soo gaaray hooyo carfoon muumin cabdi iyo hooyo ambiyo muudey nuur iyo zahre khaliif xuseen iyo caashe khaliif xuseen iyo canab khaliif xuseen ubax khaliif xuseen aadan khaliif xuseen iyo daahir khaliif xuseen cabdifataax khaliif xuseen iyo xuseen khaliif xuseen axmed khaliif xuseen daahir cabdiraxmaan maxamed iyo waxay yidhahdeen safiya cabdiraxmaan maxamed iyo maxamed cabdiraxmaan maxamed iyo maryan cabdiraxmaan cusmaan iyo malyuun cabdiraxmaan yuusuf cabdulaahi maxamed daahir iyo ladan cabdirasaaq ibraahim iyo nawaad nuux iyo zahro maxamed muumin iyo maxamed amiin abshir maxamed iyo maandeeq abshir maxamed iyo nimco abshir maxamed iyo raxmo maxamed cali iyo daa-uud cabdulaahi mastar deef ha ka tegina bay yidhahdeen ayaanle xasan cabdiraxmaan waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad u diraan aabe mahad khaliif xuseen iyo hooyo caasho cabdiraxmaan maxamed oo wiilu ugu dhashay degmada wadajir waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiqaadir mahad khaliif waxaana ay bugu baryaan inuu noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfacaamin ayaan leenahay ismaaciilu dhammaalkan wuxuu naga soo gaaray abaayo faadumo maxamed cali iyo abaayo cabdiyo maxamed cali aamino maxamed cali qaali maxamed cali xaliimo maxamed cali maxamuud maxamed cali iyo axmed dugsi dhexe iyo waxay yidhaahdeen maxamed cabdinuur iyo deeq cabdulle xirsi dhaanshey iyo waxay yidhaahdeen cabdirashiid axmed nuur iyo ha ka tegin hooyo shamse maxamed xasan iyo carfi sheekh cumar iyo maxamed sheekh cumar farxaan sheekh cumar iyo dhammaanba qoyska reer maxamed cali iyo reer sheekh cumar waxaana ay kala joogaan maraykanka iyo kenya soomaaliya waxaanay jecel yihiin inay tahnayd kal iyo laab iyo heestan bay gaarsiiyaan mudane axmed maxamed cali iyo nasro sheekh cumar oo arooskooda uu ka dhacay bay yidhahdeen garbaharey gado waxaana ay leeyihiin ducada xaggina waaye waxaan leenahay arooskaasi ha noqdo kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo owlaad qeyr qabtana uu eebba idin kala siiyo gabagabadii baan joognaa ibraahim ballan jacayl ha ka bixin barbarkii nafteydaay haye haye baaridii haweenkaay cumar cabdulle shooli weliba aan ku siraacayo heestani qosor bay ku bilaabanaysaa codkaas cumar cabdulle shooli wuxuu gabagabo u yahay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo ismaaciil xuseen farjar ayaana idinla socodsiinaya tan iyo intaynu toddobaadka dambe kulmino waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabad
gel iyo
afirantii haweenkay baadigoobta beryo badan baan baafinaa qoradii hadlehay maanta abtilaadaada eego baxsanaante qoradii hadlehay maanta abtilaadaada eego baxsanaa beerkaad ku taa barbarkii naftayda baridii haweenkaay way baridii haweenkaay ballan jacayl ballan jacayl ha ka bixin ballan jacayl ballan jacayl ha ka bixin baridii haweenkaay
baaridii haween- baxnaanadayda ayda baashaal boqoradii hablehay ku banaantahay habbilacdeeda eego baxsanaanteen boqoradii hablehay